أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynay tafsiru suurati ali cimraan casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdan iyo shanaad ee suuradda ka mid ah waxaan soo haynay doodii nasara najraan kirishhtaankii reer najraan dhankaa iyo najraan ka yimid iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalama doodooda aayaddii noo dambeysayna waxay ku saabsanayd aayad cadaalad faraysay ahayd oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaa ku tiraahdaa ahlu kitaabka tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum kelmad annaga iyo idinkaba cadaalad noo ah oo noo siman noo dhexayso oo ah dhammaanteen inaan allah subxaanahu watacaala aan addoomo u noqonno oo isaga aan u khuduucno oon isu dullayno oon isaga markaa aan ka dambayno oon daaco uga dambayno sidaas yeela haddii arrintaa aad diidaanna ogaada annaga oo markhaati ka noqda annaga muslimiinta inaan ilaahay isu dhiibnoon u hoggaansanaanay halkan alla wuxuu leeyahay arrin kaloo aada u fool xun oo ay iyaga nimankaa ku jireen ayuu rabbi ka warramayaa subxaanahu watacaala labadan aayadood waxaana la leeyahay nebi waxayna ku saabsanayd dooda nebiyullaahi ibraahim shanigiisa ay ka fureen oo ay leeyihiin nebi ibraahim waa yahuudi kuwaana ay leeyihiin waa nasraani suuratulbaqarana aan kusoo marnay am taquuluuna ina ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaata kaanuu huudan aw nasaaraa meeshaa marka alle wuxuu leeyahay waxaad ogtihiinna waa ka doodeen wax aydnan ogeynna waa ka doodeysaan niman yahow marka alle wuxuu leeyahay yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow yahuud iyo nasaaro marka labadaba waa ku dhacaysaa lima maxaybaa tuxaajuuna aada ugu doodeysaan fii ibraahiima ibraahim shaniga ku saabsan ibraahim shanigiisa maxaa ugu doodeysaan walxaal maa unsilat aan iyadoon lasoo dejinin adtowraatu towreed iyo walinjiilu iyo injiil ilaa min bacdihi ilaa min bacdi ibraahiima ibraahim gadaashiis ma ahane aan mar kaleba lasoo dejinin afalaa tacqiluuna miyaydnan caqli lahayn oo aydnan waxgaranaynin haa hooy antum idinku haa ulaa'i kuwan ayaad tihiin xaajajtum waad doodeen fii maa ayaad ku doodeen kii sha'nigiisa lakum idinka uu idinkugu sugnaaday bihi ay fiihi maagaa dhexdiisa cilmun cilmi uu idinkugu sugnaaday baad ku doodeen falima maxaybaa tuxaajuuna aada ugu doodeysaan fii maa kii shanigiisa dhexdiisa maxaad ugu doodeysaan laysa lakum idinku uusan idiin sugnaanin bihi ay fiihi shaygaa dhexdiisa cilmun wax cilmi aba uunan idinkugu sugnaanin wallaahu alleh yaclamu waa ogyahay isaga wa antum idinkuna laa taclamuuna ma garanaysaanoo waxba ma ogidiin saddex muqadamaa marka labadan aayadoodba isdaba taallo oo nimankan marka lagu xujeynayo oo mid waxa ay tahay idinka munaasab idinma ah ibraahim a annagana waafaqsanaay inaad tidhaahdaan oo yahuudiyada ayuu ibraahim raacsanaa ou ahaa ama nasraani buu ahaa inaad tidhaahdaan yahuudiyadana towreed unbaa lagu arkay nasraaniyaduna injiil unbaa lagu arkay nebiyullaahi ibraahim sha'nigiisa iyo wixii uu ahaana ee yahuudow ahaana kuma oolin towreed injiilna kuma oolin nebiyullaahi ibraahim kirishtan uu ahaa kuma oolin marka laba maadaba meeshii marka waa ku jirtaa oo ibraahim waaba ka horreeyay labadaas kitaab idinku cilmigiina towreed iyo injiil bis unbuu ku kooban yahay towreed iyo injiilna ibraahim baa yahuudi ama nasraani ahaa kuma oolin maynan ku wax kuma oolin sidaa darteed waxaydnan cilmi u lahayn baadba ka hadlaysaan qodob marka kaas waayo oo suurtagal ma ahan mutaqadimku inuu muta-akhirka ku daydo qof hormaray qof gadaal ka imaan doono uusan soo gaarin ayuu madhabta ka qaatay ama uu ku dayday in la yidhaahdo sax maahan caqli ahaan waayo nebiyullaahi ibraahim muusena waa ka horreeyey ciisena waa ka horreeyey wax ku dhow kun sano ayuu ka horreeyey marka nebiyullaahi ibraahim oo horreeyey in la yidhaahdo yahuudiyad towreed lagu arkay towreedna kitaabkii nabi muuse la siiyey uu yahay ayaa yahuudi buu ahaa saas in lagu dhaho ama nasraani buu ahaa in lagu yidhaahdo arrintaas qalad waaye marka hore la yidhi wamaa unzilat altawraatu waalinjiilu ilaa min bacdihi haddana waxaa la yidhi haa antum haaulaa'i xaajajtum fii maa lakum bihi cilm wax aada cilmi u leedihiin baad ka doodaysaan oo waa maxay shani nebi moxamed shanigiisa oo nebiyullaahi moxamed oo kitaabkiina ku yaalay aada dood ka furaysaan oo aada qarinaysaan ood muran iyo dood ka qabtaan wuxuuna idinkugu qornaa towreed iyo injiil buu ku qornaa kii idinka aada cilmiga u lahaydeen doodaad ka furteen falima tuxaajuuna fii maa laysa lakum bihi cilm wax aydnan cilmi u lahayn oo ibraahiim ahna waa wadaan waa ka hadlaysaan kii marka cilmigiinu gaarayna doodaad ka furteen mid aan la idiinba sheegin wuxuu yahuudi iyo nasraani inuu ahaana waa ka sheekaynaysaan oo waa ka hadlaysaan dhinacaasna marka dad marka doodoodu ay eber tahay yaa tihiin hal doodaa marka meeshaas imaan karto iyaguna sow ma dhihi karaan ee qur-aankaba nebiyullaahi ibraahim gadaashiisuu soo degay qur-aankan uu nebigu ou akrinaayo sala allahu calayhi wasalam waxaa la soo dejiyey bacda ibraahim isagaba adigiina waxaad leedahay ibraahim muslim buu ahaa baad leedahay laba jawaabaa marka taas looga jawaabay mid waxay tahay wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay ibraahim inuu yahuudi yahay ama nasraani yahay idinkuma sheegin idinka towraad laakiin qur-aankiibuu allah aniga ii waxyooday wuxuuna ii sheegay inuu muslim yahay marka wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ishkaalkaasay daaweynay marka qur-aanku gadaal ha ka soo dego laakiin ilaahay qur-aanka shaniga ibraahim qur-aanka isagaa ku sheegay isagana wax ka cilmi badan male ilaahay subxaanahu watacaala oo ama ku cilmi dhan saddexdaas muqadamey marka labadan aayadood ay ka kooban yihiin jawaabta labaad waxay noqon kartaa qur-aanku nebiyullaahi ibraahim muxuu ku sheegay muslim uu ku sheegay ee muslim marka nebiyullaahi ciisana waa ahay ibraahim muuse waa ahaa ibraahim waa ahaa bal nebiyullaahi nuux waumirtu an akuuna min almuslimiin fii suurati yunus sidaasuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala fain tawallaytum famaa sa'altukum min ajrin in ajriya ilaa cala allah waumirtu an akuuna min almuslimiin marka islaamnimadu waa ka gudo weyn tahay wax oo marka nebigu keligiis ou sheeganayo maahane nebiyaalka ilaahay dhan baaba ahaaba kuwii ka horreeyey nabiyullaahi ibraahim iyo kuwii ka dambeeyeyba islaamnimadaa iyo towxiidkaasaa ka dhexeeyey wadkur akhaa caadin idan dara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah marka labada aayadood fahamkooda ama isku xirkooda saddexdaas muqadamay ka kooban tahay si fiican marka culimada intooda badan yacni waa sharxaan laakiin ibnu cashuura aada u sharxay ataxriir watanwiir tafsiirkiisa marka wuxuu leeyahay alla yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima lima maxaybaa tuxaajuuna aa u doodaysaan fii ibraahiima fii shani ibraahiima marka lima waa maa istifhaamiye ah oo xaraf jar la geliyey alifta waa la gooyaa farqan baynaha wa bayna alkhabar maada istifhaamiyada iyo midda khabarka ah si loo kala sooco ayaa marka xaraf jar la geliya alifta waa laga jaraa midda istifhaamiyada ah marka lima bima ilaama fiima yaa la leeyahay nacam ayb lima maxay baa tuxaajuuna aada u doodaysaan fii ibraahiima fii shani ibraahiima ibraahim shanigiisa maxaa uga doodaysaan walxaal maa unsilad aan la dejinina adtowraatu iyadoon towreed lasoo dejinin iyo walinjiilu iyo injiil ilaa min bacdihi ilaa min bacdi ibraahiima ibraahim gadaashiisa maahane yacnii towreed iyo injiilka idinka cilmiga aada leedihiin aada ka hesheen nebi ibraahim gadaashiisa ay soo degtay ay soo degeen yahuudiyadana waxaad ku aragteen towraad iyo injiil iyo nasraaniyadana injiila ku aragteen ee waaba ka horreeyey nebi ibraahim see marka ugu nisbaynaysaan yahuudi ama nasraani aa u dhahaysaan afalaa tacqiluuna miyaydnan caqli lahaynoo waxaydnan ka saynin marka ibraahim munaasab idinma ahan waayo dhinaca caqiidadana yahuudiyadiinu waxay leedahay oy xambaarsan tahay yahuudiyadii ayaga markaas ay bedeleen oy haysteen waa midii alla uu yidhi waqaalat lyahuudu waqaalat alyahuudu cusayrun ibn اllah waqaalat الnasaara almasiixu bn اllah marka caqiidada waaba isku khilaafsantihiin ibraahim iyo idinka waayo ibraahim caqiidadiisa ma ahayn ciisa ina ilaah maba dhalaninba ciise naam taas waa mid cusayrna maba dhalaninba waqtigii nabiyullahi ibraahim maba joogaba inuu yihaa cusayrun ibnullaahina waaba mustaxiil macquulna ma aha dhankaa marka idinkan hadda nasaarada ah iyo kuwan yahuuddan madiino joogto caqiidadaabaad ku iyo ayaad nabiyullaahi ibraahim ku khilaafsan tihiin furuucdiina waa ku khilaafsan tihiinoo kitaabkiina towreed waxyaaba la ydinkaga xarimay ayaan diintiisiiba xaaraan ku ahayn fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaati uxilat lahum wabisadihim can sabiili اllahi kahiira sidoo kale inamaa jucila الsabtu calى aladiina اkhtalafuu fiih marka tasbiitu sabti iyo waxyaabihii xalaasha ahaayo idinka laydinka xarimay cuquubo laydinku ciqaabaya darteed ibraahim shaqo maba ku lahayn kuwaas marka furuucdiina waa idinku khilaafsan yahay usuushiina waa idinku khilaafsan yahay nabiyullaahi ibraahim ayb haa hooy haadu waa tanbiih haa hooy antum idinku haa ulaa'i kuwaanaa tihiin xaajajtum laba icraabaa ku bannaan waxaa fiican in laga dhigo jumla musta'nafa oo weliba marka isti'naaf bayaani ah laga dhigo waxayna bayaaninaysaa xaajajtumtaan xamaaqada iyo dabaalnimada ku jirto waayo markii la yidhi haa hooy antum idinku haa ulaahi kuwanaad tihiin idinku yacni kuwan doqomada oon waxba ka sayninaad tihiin oo sidaa lasoo sheegay baad waxba aydnan kuka ku aqoonin tiyaa marka la bayaaninaa marka kasdaridooda xaajajtum waad doodeen fii maa kii shanigiisa ayaad ka doodeen lakum idinka ou idinkugu sugnaaday bihi ay fiihi maagaa dhexdiisa cilmun cilmi wuxuu idinkugu sugnaaday waaba ka doodeen kuwaanaad tihiinoo wax cilmi aada u leedihiin waa ka muranteen murankaa marka muxuu noqon karaa xaq ama baatil waxaad taqaanaan si xaqana waa uga hadasheen baatilna waa uga hadasheen marka culimada waxay ku macneeyaan waaba nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi moxamed oo kitaabkiina ku qoran ayaad muran ka furaysaan aladiina yatabicuuna rasuula anabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuuba cindahum fi ltowraati walinjiil tii aada aqoonta u lahaydeen doodaa ka furteen falima maxaybaa tuxaajuuna haddaba aada uga doodaysaan fii maa kii shaanigiisa laysa lakum idinka uunan idinkugu sugnaanin bihi shaygaa dhexdiisa cilmun wax cilmiga uunan idinkugu sugnaanin oo ah nabiyullaahi ibraahim shaanigiisa ayb meeshaan marka qurdubi wuxuu leeyahay fii tafsiirihi fi اlaayati daliilu calى اlmanci min aljidaali liman laa cilma lahu aayadda waxay daliil u tahay in layska reebo inuu doodo qof aan cilmi lahayn aayaddaani waxay reebaysaa oy foolxumo ku tilmaamaysaa qofku wax uunan cilmi u lahayn inuunan ku doodin wاlxadri calىa man laa taxqiiqa cindahu aayadda waxay mammancinaysaa oy diideysaa qof aan agtiisa hubsasho iyo taxqiiq oo uu yacni cilmi uu wax ku taxqiijiyo qofka aan lahayn ayay dooda ka celinaysaan arrin inaad ka doodo arrin aadan taxqiiji karin oo aadan xaqiiqdeeda haynin ayb waqad warada almru biljidaali liman calima wa ayqana qofkii wax og wax yaqiinsan inuu doodo waa u bannaan tahay dood cilmi ah oo ilaahay wuxuu yidhi wajaadilhum bilatii hiya axsan marka ninkii wax yaqaanana doodda waa u furan tahay inuu dood wax ku bayaaniyo ninkan wax aqoonin waa ka xiran tahay ayb waayo aayaddan cilmi la-aan inay ku doodayaana lagu eedeyna ayb marka salban wa iijaaban waayo sal salbiguna waa xugun iijaabkuna waa xugun shaygan inaad tiraahdid waa saan waa xugun shaygan sidaan ma ahan inaad tiraahdidna waa xugun iyadana marka labadiiba cilmi baa ka horeeyo ay u baahan tahay nacam labadiiba maadaama ay cilmi aada wax ku tasawurto oo aada markaa yacni wax ku ogaato maadaama aada u baahan tahay inaadan dhexgelin labadaba saa darteed marka qofka sida u fiican sidaas waaye marka uu tilmaamayo aayadahanna culimadu ay ka fahmeen mushkilada ugu badan oo hadda caalamka ka jirtana waxay tahay doo wax uusan qofkii cilmi u lahayn uu ka doodaa oo maalan waxaad arkaysaa qofkaani shay buu necab yahay waa iska nacay raadiyaalka iyo telefisyonaadka iyo miidiyahanuu dhageystay waxbuu nacay wixii uu nacay inta baaritaan ku sameeyey ma oga xaqiiqdiisa waxaad arkaysaa isagoo wax ka sheegayo caynaya nacam haddaad weydiisid war waxaan horta ma baratay adiga ma taqaanaa ma aqaanuu leeyahay shay marka aadan aqoonin inaad iska caysa adiga sow tasawurkaagama baahna shayga aada caynaysa xataa nacam marka arrintaas gaaladana waa ku waa ku simbiririxsan yihiin juhaal badan oo muslimiinana waa ku simbiririxsan yihiin erey baa loo dhiibayaa ereygaasu iska qabsanaa marka markuu wax maqlaba marka qofkaas waxaas waayo uu leeyahay nacam ee waxaas xaqiiqdiisu maxay tahay muxuu ku noqday midna ma oga taa marka in la iska ilaaliyo wallaahu alle yaclamu waa ogyahay alle wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin oo ilaahay mar allaa og idinku ma ogidiin macnaha allaa og qur-aankuu ku sheegay ibraahim shanigiisa nebiyullaahi maxamedna halkaasuu ka helay marka xujadii ahayd qur-aankiiba towreed injiilow kasii dambeeyaaye xagga soo degidda sidee adiga ibraahim aada ku sheeganaysaa inuu muslim yahay ma imaanaysa marka meeshaas ma kana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kana xaniifa muslima wma kana min almushrikiin maa kaana ibraahimu ibraahim ma ahayn yahuudiyan yahuudi ma uunan ahayn walaa nasraaniyan nasraani kirishtan ana ma uunan ahayn walaakin lagu noqoye kaana wuxuu ahaa nabiy llahi ibraahim xaniifan buu ahaa mid qallooca kasoo iish kasoo leexday oo towxiidka iyo kacbada iyo yacni qibladaas iyo xajkii usoo leexday ayuu ahaa musliman ayuu ahaa ku hogaansa ku yacni mid hogaansamay mid hoggaansan buu ahaa oo ilaahay u hoggaansan wamaa kaana ma ahayn min almushrikiina mushrikiintana ka mid ma ahayn marka middan dambe maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan waxaa loo jeedaa yahuudiyadan hadda idinka aada sheeganaysaane taxriifsan oo tii kitaabkiinii laydinku ogaa xataa aada beddesheen nasraaniyada noocaas ah ood beddesheen oo taxriifkii ku samayseen ibraahim waxaas ma ahanaa la leeyahay lam yakun cala addiini aladii yadiinu bihi haa-ulaa'i almukhaalifuun ama haa-ulaa'i almuxaajuun kuwaan hadda doodayo baatilka ku doodayo ilaa iyagu shirki iyo xumaanay ku ayay wataane marka middaan marka ma tii hore marka wamaa unzilat itawraatu walinjiilu waa kutubtii ilaahay soo dejiyey middaanina waxay tahay wixii ayaga ay bedeleen oo ay yahuudinimo iskugu nisbeeyeen iyadoo saa u bedelan nasraaninimo isugu nisbeeyeen middaas baa waxaa laga beri yeelayaa nebiyullaahi ibraahim ee maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan marka la leeyahay macnaheedu maaha diintii muuse iyo diintii ciise saxiix ma ahayn maaha in laga wado ee waxay tahay macnuu middaan idinka aada taxriifiseen taana ibraahim ma aha taasna ibraahim kuma sugna maunan ahayn maa kaana ma ahayn ibraahimu ibraahim yahuudiyan yahuudi ma unan ahayn walaa nasraaniyanna ma ahayn walaakin lagu noqoye kaana wuxuu ahaa ibraahim xaniifan ayuu ahaa xaniif marka dhowr macnaa lagu fasiraa bal millata ibraahima xaniifanna waa soo marnay marka xaniifnimadu macnaheedu waxaa laga macneeyaa mid shirkiga iyo qallooca dhan kasoo leexday oo usoo iishay towxiidka waxaa kaloo lagu fasiraa xaniifan bimacnaa xaajan ibraahim wuxuu ahaa mid xajiyo oo kacbada waa tii alla uu yacni amray isaga ila inuu dhiso waa kii dhisay waa marka ibraahim waa xajin jiray idinkana ma xajisaan haddaad yahuud tihiin haddaad nasaaro tihiin ma xajisaan marka ibraahim iyo idinku shaqo iskuma lihidiin waan meeshaa marka fiirina macnahaasaa marka wuxuu xaniifantaa halkan marka la joogo sidaasna waa loo macneeya waxaa kaloo xaniifan la yidhaahdaa kacbada mid u jeesta xaggeeda ayuu ahaa nabiyullaahi ibraahim idinkana kacbada uma jeesataan ayb walaakin lagu noqoye kaana wuxuu ahaa xaniifan buu ahaa mid qallooca iyo shirkiga kasoo iishay towxiidka usoo iishay mid xajiyo ayuu ahaa oo beytka u xajiyo xaggiisa musliman ayuu ahaa muslim ayuu ahaa ilaahay daacada ugu hoggaansamo id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabbi اlcaalamiin wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiinana ma ka mid ahayn marka hadda mushrikiintan waa la caam yeeli karaayo yahuudda iyo nasaaradaba mushrikiin waa yihiine marka wamaa kaana min almushrikiina inay soo gelayaan yahuudi nasaaradii iyo mushrikiin maka amase wamaa kaana min almushrikiina waxaa laga wadaa mushrikii quraysh oo ayaga laftooda waxay sheegan jireen diinu ibraahim ibraahiiman raacsan nahay bay dhihi jireen iyagana marka waxaa laleeyahay diinta ibraahim shirkigan maahan aada wadaane ibraahim shaqaydun kuma laha waa laga beri yeelay haddii marka laga beri yeelay ibraahim dad yaa ugu habboon oo ugu dhowaansho badan marka ina wla nnaasi ina owla nnaasi dad kan ugu haboonaansho badan ugu dhowaansho badan biibraahiima ibraahim ugu dhowaansho badan laladiina kuwii weeyaan itabacuu raacay hu ibraahim raacay iyo wahaadaa kan weeyaan kan dad ugu dhowaansho badan ibraahim kan day annabiyu nebiga ah iyo waladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyey mu'miniintii wallaahu allana waliyulmu'miniina mu'miniinta kuu gargaaraya ina awla nnaasi marka ina wla annaasi aqraba annaas waa ina aqraba annaasi dadkan ugu dhowaansho badan biibraahiima ibraahim min alwalyi ayay ka timid wahuwa alqurbu waa min alwalyi wahuwa alqurbu ayb luqada marka luqatu xijaaz sidaan waa owla annaasi ina awla nnaasi dadkan ugu dhowaansho badan biibraahiima ibraahim ugu dhowaansho badan qaar kalena waxay ugu habboon dad midka ugu haboonaansho badan biibraahiima ibraahim laladiina kuwii weeyaan itabacuu raacay hu ibraahim raacay maxay ku raaceen marka kuwa raacay waxaa soo gelayo yashmalu wuxuu shamlinayaa kula man itabacahu qofkii raacoo dhan fii zamaanihi waqtigiisa iyo wagayri zamaanihi waqtigiisa zamanka aan ahayn fayadkhulu fiihi mutabicuuhu fi zamaani اlfataraat halkaan marka culimada masale muhimay uga hadlaan yacni laladiina itabacuu intii ibraahim raacdayaa la yidhi intii ibraahim raacday zamankiisii horta waa intii raacday waa soo gelaya oo intii raacday waxaaba ka mida nebiy llaahi luut sowmaa fii suurati alcankabuud alla wuxuu yihi fa aamana lahu luut nabiyullaahi luut iyaaba soo gelayeen intii isaga gadaashiis raacdayna waa soo gelayaan meeshaan intii marka gadaashiisa raacday waxaas waxaa ka mid ah marka dadkii ahlu fatrada ahaa dad waxaa jiro risaaladii nebiyullaahi ciisa markay ay yacnii uu ku dhacay ay tirtirantay oo cid markaa diintii nabi ciise oo dhab ah haysato caalamku ay aada ugu yaraadeen dadkii berigaas noolaa intaan nebigiina lasoo saarin risaaladii nebiyullaahi ciisana ay markaa yacni risaalo sii baaba-aysa markaa ay noqotay dadkii waqtiyadan noolaa ee ayagu marka aan shirki samaynin ee markaa iska yidhi annaga xunafaa ayaan nahayoo ilaahay xaggiisaan u go-aynaayo allihina abuuray cidna la wadaaji mayno cibaadada dadkii sidaas doortay laakiin aan aqoonin tafaasiisheeda laladiina tabacuuhu ma soo gelayaan kathiir min alculamaa waxay yidhahdeen waa soo gelayaan dadkaana waxaa ka mida zayd bnu camr bni nufayla ka mida waa waalidu saciid saciid ibni zayd aabihiis zayd bnu camr ibni nufayl waxaa la yidhi qurayshuu ahaa dabcan cadowiba u ahaa reer quraysh marka ay xoolaha u gowracayaan ilaahay keyrkiis waa nici jiray wuxuu dhihi jiray rida ilaahay baa abuuray cawska ay daaqday allah abuuray roobka cawskaa uu kusoo baxay allah keenay maxaa ugu gowracaysaan ilaahay keyrkiis ayuu dhihi jiray xaq raadis ayuu ahaa marka caalamkuu wareegi jiray shaamuu tegey yahuuddii buu marka yacni dii ahlu kitaabkiibu wax ka raadiyey mid marka yacnii saaqifadooda ka mid oo baadariyaalkooda ka mida ugu dambeeyey ayaa wuxuu yidhi cara haddii aadan rabin wax dambe ma yaalaanuu yidhi diintan waa la bedelay wixii hadda ka dambeeya marka caro alleh unbay iska noqo ayay noqonaysaayoo baadariyaalkii baa bedeleen dhulkaas iyo xijaaj ayaa nebi ka soo bixi doonaa haddii aada soo gaartid asaga raac mar yacni haddaad ku dadaalaysidna xaniif inaad noqoto ku dadaal banaanku marka usoo baxayo marka wuxuu dhihi jiray ilaahu markhaati ka noqo inaan xaniif yacni inaan diintii ibraahim rabo diintii ibraahim inaan raacsanayo ilaahu markhaati ka noqo isagada ma yaqaan diinu ibraahim tafaasiisheeda iyo ma garanayo ile waxyi baa lagu garan karaa ma ogtahay waxyigiina marka waa ma uunan ogeyn rasuulka qabla albictha buuna dhintay zayd bnu camr bni nufayl meel ay marka hilbe iyo ku cunayeen quraysh oo nebiga iyo looga yeeray zayd ibnu camr ibni nufayl rasuulka iyo zayd ayaa diiday waxaas inay cunaan baktiga ah marka isaga marka zayd ibnu camr ibni nufayl ma la dhihi karaa dadkii nebi ibraahim raacay oo ahaa haa waa la dhihi karaa mar haddiiba uu sidaas isagoo dhahayo ou dhintay sidaa inuu marka laladiina tabacuuhdan waa soo gelayaan akharu ahlilcilmi sidaasay dhahayaan ibnu caashuur isagus wuxuu leeyahay ma soo gelayaan kuwaas oo xaqiiq ahaan mau soo gelayaan ayb laladiina ina awla nnaasi biibraahiima laladiina kuwii weeyaan dadkuwa ugu dhow nabiyullaahi ibraahim laladiina kuwii waaye itabacuu raacay hu ibraahim iyo wahaadaa kan waaye kan day annabiyu nebiga ah waa nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam waxaa si gaara loogu sheegay tashriif iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey mu'miniintii ilaa waxaa la yidhi nebigaba huma awxaynaa ilayka an itabic millata ibraahiima xaniifa wallaahu allana waliyulmu'miniina mu'miniinta miduu hilinaya waay wadda طaa'ifatu min ahli اlkitaabi low yudiluunakum wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun halkana alla wuxuu uga hadlayaa dibindaabyada iyo khiyaanada iyo dhagarta ay ahlu kitaabka mu'miniinta u dhigayaan alla wuxuu leeyahay waddad waxay tamanisay oy jeclaysatay daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah low yudiluunakum idlaalakum idinka baadiyeyntiinay jeclaysteen wamaa yudiluuna ma dhuminayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhuminayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan daalika kaagaas halkan marka qolo ka mida qolooyinkai ahlu kitaabka siday wax u khiyaani jireen buu rabbi tilmaamaa waddad waxay tamanisay daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah daa'ifadaana dee yahuudda qeyb ka mida low yudiluunakum laba macnaa ku jirto inay idin habaabiyaan oo idin dhumiyaan macnaha labaadna low yudiluunakum inay idin halaagaan idlaalakum ay ihlaakakum ibnu jariir itabari weliba ihlaag ayuu ku fasiray meeshaan idlaalka wاlإضlaalu fi hada اlmowdici alإhlaaku weeyaan wamaa yudiluuna marka macnaheedu waxay noqonaysaa ma halaagayaan ilaa anfusahum naftoodun bay halaagayaan haddii saa loo fasiro lowdaanina marka macnaheedu muxuu noqonayaa lowdan waddad lowda waddad ka dambe wadda ama yawaddu iyo lowda ka dambayso sida badan masderiye inay taha badan marka lowdan iyo yudiluunakumta ka dambayso masderaa lagu awilaa marka masderkaasna marka waddad buu ma ayaa marka yaa ku camal falayso mafcuulu bihi oo u noqonaa waddad daa'ifatu min ahli lkitaabi idlaalakum ayay jeclaysteen wey marka lowdaani waxba shardiya kama dhigin markaas jawaab iyo uma baahanaysa marka haddii shardiyo laga dhiga laakiin lowda waana bannaan tahay lowda bacda wadda dhacdo shardiyana waa laga dhigi karaa haddii marka shardiyo laga dhigo wadatna mafcuulaan u qadaraynaa lowdaanna jawaabaan u qadaraynaa macnuhuna marka taqdiirkuna wuxuu noqonayaa waddad waxay jeclaysteen oy tamaniyeen daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah idlaalakum baadiyeyntiinna ayay jeclaysteen inay idin dhumiyaan low haddii yudiluunakum ay idin dhumin ay idin dhumiyaan lasuruu bidalika arrintaa waa lagu farxad gelin lahaa marka low haddii yudiluunakum ay idin baadiyeeyaan lasuruu bidalika arrintaa waa lagu farxad gelin lahaa marka lowda jawaabteeda markaa muqadaray noqonay laakiin taqdiiraadkaas dhan waxaa ka fiican tarkiibka hore in lagu socdo wamaa yudiluuna ma dhumina wamaa yudiluuna ma dhuminayaan oo ma ma halaagayaan ilaa anfusahum unbay halaagayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan dalika arrinkaa dhibka ay wadaan inuu ayaga kusoo noqonayo kuwa dareemaya ma aha yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa takfuruuna ugu gaaloobeysaan ood u diideysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa maxaa u diideysaan walxaal antum idinka oo tashhaduuna xaadir oo markhaati ah idinkaoo markhaati ka ah annahaa aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa inay yihiin yani idinkoo og inay aayaadkii alle yihiin war maxaad yacni markaa aada ugu gaaloobeysaan aayaadka alle yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa takfuruuna aada ugu kufrinaysaan biaayaatillaahi alle aayaadkiisa waa qur-aanka iyo ama aayaadkii ku towreed ku jiray ee ku saabsanaa tilmaantii nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaad maxaa u diideysaan ayb walxaal antum idinka oo tashhaduuna aada garanaysaan annahaa aayaatullaahi inay tahay ilaa shahaadadu waa cilmi shahaadadu waa cilmi wa antum tashhaduuna ana nactahu fi اtowraati walinjiili madkuurun tilmaantiisa towreed iyo injiil in la sheegay idinkoo og qofka marka markuu wax og yahay inuu haddana kufri ku dhaco ama uu xumaan sameeyo isagoo og waa ka ceeb badan tahay marka uunan ogeyn marka nimankan waxaa la leeyahy idinkoo wax og oo aqoon u leh oo wax garanaya ayaad haddana kasii jeedaan cilmigii oo aada kufri la imaanaya wixii aada ogeydeen ood qirsanaydeen yacni wixii aada ogeydeen ood kitaabkiina ku taqaaneen ayaad diideysaan ood ku kufrinaysaan yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa talbisuuna aada ugu dheehaysaan alxaqa xaqa bilbaatili baatil aada ugu dheehaysaan wataktumuuna aada u qarinaysaan alxaqa xaqi aada u qarinaysaan walxaal antum idinka oo taclamuuna og idinkoo og saa maxaa u yeelaysaan marka walaa talbisu alxaqa bilbaatili markii aan joognaan kasoo hadalnay ayb macnuhuna marka wuxuu yahay maxaad islaamnimada iyo yahuudiyada isugu qasaysaan yaa ahla lkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaad talbisuuna aada yacni aada ugu dheehaysaan alxaqa xaqi bilbaatili baatil maxaad ugu dheehaysaan lima takhliطuuna alislaama bilyahuudiyati waاnnasraaniyati macno labaadna meeshaa waa la geliyo lima takhliطuuna aliimaana biciisa calayhi الsalaam wahuwa alxaqu bilkufri bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam wahuwa albaatilu inaad tiraahdaan ciisaan rumaynaynaa oo xaqa nebi moxamedna waa beeninaynaayoo baatila maxaa isu labadaa maxaa u kulminaysaanaa laleeyahay xaqa iyo baadilkaa isugu dhex qasaysaan marka labsiga yahuudda iyo nasaarada waa lagu yaqaanaa mar walba inay isdhexgeliyaan xaqa iyo baadilka ayb sidaa marka ayaa laga ayaa laga waaninayaa lima maxaybaa talbisuuna aada ugu dheehaysaan alxaqa xaqi bilbaaili baailkii marka aada ugu dheehaysaan marka ama islaam inaad inta muujisaan haddana aada yahuudiyad qarsataan saana waa la yidhi wataktumuuna lima walima taktumuuna maxaad u qarinaysaan alxaqa xaqi walxaal antum idinka oo taclamuuna og wa qaalat aa'ifatun wa qaalat waxay tidhi aa'ifatun koox waa koox kale marka tii hore marka wadad aa'ifatunay ahayd haddana iyadoo nakiraha lagu soo celiyey maxay faa'iideyne nakiradan dambe midii hore waa ka duwan tahay marka kooxdii hore kooxdan maaha waa koox labaad qoladii hore marka mukhaadacada iyo khiyaanada markay isku dayeen inay baadiyeeyaan si cad ay iskugu dayeenoo baadiyeynta ay bannaanka soo dhigteen kooxdii hore marka waxay xaawalu lidlaala bilmujaaharati si cad inay dadka u baadiyeeyaanay isku dayeen kooxdan farsamo kale isticmaalaysaa waa isqarine wa qaalat waxay tidhi daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah aaminuu rumeeya biladii kii unzila la dejiyey cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey wajha nahaari fii wajhi nahaari maalinta wejigeeda hore dhexdeeda rumeeya wakfuruu kufriya oo gaalooba aakhirahu aakhira nahaari maalinta gelinkeeda dambana ka baxa oo diida oo ku gaalooba lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo noqdaan oo kuwa diinta yacni islaamnimada ku jiro say uga soo noqdaan can ilislaam tanna marka waa farsamo kale waaye ama yacnii xarbi kale ama baadiyeyn nooc kale kus ah waaye oo marka maxay sameynayaan iyagii baa inta tashtay waxay dhaheen qeyb annaga naga mida ha galaan islaamnimada maalinta gelinkeeda hore geli oo yacni marka ha galaan macnaheedu marka ma ka wadaan ha rumeeyaanoo si dhaba ha u rumeeyaan yacni daahirka ha muujiyaan inay soo islaameen maalinka aakhirkiisa marka la gaaro habeennimadiina ha iskaga baxaan hadhow marka dadkii ku jiray diinta islaamka ee yacni dadka caam caamat annaas ama dadkii qaarkood ha is yidhaahdaan kuwaan maadaama ay dad cilmi leh oo kitaabo akhriye ay yihiin oo towreed dad yaqaano diin aqoon u leh maadaama ay yihiin wax unbay ku arkeen meeshaane maynan ka baxeen intay soo galeen kama aysan bixi lahayn ilaa wax unbay ku arkeen marka dadkay rabaan marka inay shakigaas ku abuuraan ku tuuraan fiiri marka sida ay marka yacnii dadka sida jidka alle ay uga leexinayaan bal fiiri mar walba marka waxay ugaaranayaan dadka marka ama islaamnimada ku cusub ama ay dhici kartaba inaynan aada ayagu wax u fahmin iyo ayay waxay isleeyihiin diintii ha ka shakiyaan shaki ka geliya marka hadday boqol qof oo ahlu kitaab oo culamo lagu yaqaanay hal mar ay soo islaamaan waa farxayaan dadka oo nimankii oo haddana diintii ka baxay markii la arko dad baa waxay isleeyihin war nimankan horta aan weydiinna maxay uga baxeen armay wax ku arkeen hadday xaq tahay iyagaa ku jiri lahaa barnaamijkaasay rabaan inay dadka ku furaan su-aal tasaa-ulaadkaas ayay rabaan marka barnaamijyo badan oo hadda lafteeda dadku qaar ay sameynayaan noocyadaas waa un saas noocyadan weeyaan dad badan oo marka yacnii ku aada is leedahay macnaha daahirka islaam ka ah ama islaamnimo ka sheeganayo oo waxaad arkaysaa diintiiba burburinayo la dagaalamayo waxyaabihii hawaabidda ahaayoo muslimkaba uunan isku khilaafsanayn doodka furayo dadkiina waxay u maleeyaan marka nin muslin ahoo doodayo wadaad ah oo u yahay kii wax toosi maagana wuxuu ka faa'iideysanayaa magacyada wadaadadu isku bixbixiyeen uu ka faa'iideysanaa markaasu kii hadlaba wuxuu leeyahy qole heblaayo waay kan kuwii kale marka waxay u malaynayaan marka ninkaani inuuba yacnii qole diinta ku jirta oo diinta u xamaasaysan inuu yahay baa loo malaynayaa midna ma aha asaga marka waa inay iska jiraan marka kooxaha diinta kooxahan tirada badan oo yacni muslimiinta ah waxyaabay ka midaysan yihiinaa jiro waxyaabana ha isku khilaafsanaadaan hadday doonaan wixii laga midaysnaa oo ahaa ilaahay keliya in la caabudo rasuulka inuu rasuul noo yahay maqaamka rasuulka inuu sarreeyo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisu qalad iyo qallooc midna inaynan ku jirin oo ay xaq ay tahay oy saxan tahay muslimka oo dhan waa isku raacsan yahay haddii marka mid marka haddaad aragto diintii qallooc axkaamtii shareecada duraayo oo yacni rasuulkii axaadiistiisii buu durayaa asxaabtii buu wax ka sheegayaa ou durayaa qur-aankii qur-aankiiba wuxuu ku sheegayaa khuraafaad carbeed waayo dhaha marka qof diintii ka hadlayo naqdiyana naqdiyana markaasu wuxuu leeya waa kooxdii heblaaye ahayd nacam ama waxaasay waxaas waayo qofkaas nacam magacyaalow u yeela nacam magacyaalkaas marka waxaa dhici karta kuwo kale inay cajab geliyaan oo muslimiin ah nacam kuwaasoo marka ku beer dulucsanaa marka waa inay ogaadaan kuwaas kani inuunan ayaga meelna ugu jirin nacam kan waa munaafiq laa ilaa haa-ulaa'i walaa ilaa haa-ulaa'i nacam barnaamijyadaas marka social mediaha waa ka buuxaan in la ogaado way nacam waxaan aragnay kuwa abu hureyre caynaya asxaabta oo diintii markaa wax durayo wax ka sheegayo haddana qof markau diinkii ka hadla dhahayo firqa hiblaaye waay waa la yaqaanaa kuwaan kuwo kaleu isleeyahay markaadi ha kuu nusreeyaan kuwaas kale hadday marka islaamka dan ay ka leeyihiinoo diinul islaam wanaaggiisa ay rabaan xumaantiisana ay dhibayso ninkaas zindiiqa ah inta baaraan meel ha ku xiraan oo ay yidhaahdaan waxba annaga hana beer dulucsanini ho maanta maxaa yeelay haba asaaliibta laysku baadiyeey waa badatay wa qaalat waxay tihi aaifa daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah aaminuu rumeeya biladii kii rumeeya qur-aankii bay u jeedaan unsila la dejiyey cala aladiina kuwii korkooda lagu dejiyey aamanuu rumeeyey mu'miniinta dushooda lagu soo dejiyey wajha nahaari maalinta gelinkeeda hore marka wajha waxay ku nasbisan tahay daraf ahaan ay fii wajhi nahaari wajhu nahaarna maxaa maalinta gelinkeeda hore loo yidhi lianna wejiga qofka asaa ugu soo horeeyo maalinka marka gelinkeedii hore dhexdiisa wakfuruu kufriya oo diintii ka baxa aakhirahu aakhira nahaari maalinta aakhirkeeda marka maxay ka wadaan aaminuu aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu maxay ka wadaan iimaan xaqiiqo aho dhaba ma ka wadaan afka uga muujiya waa u sheegayna inaan soo inaan yacni muslimiinta ka mid noqonnay uun u muujiya laakiin maba aaminsana ilaa qofku hadduuba leeyahay subaxiina gal hadhowna ka bax maba muslin maba ahanba qofka marka horeba ayb lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo noqdaanoo caniliimaani ay uga soo noqdaan marka qofka muslimkaa inuu fadin yahay oo dhug leeyahay oo godadka laga qaniini karo ou fahmi karaa la rabaa ayb wlaa tu'minuu ila liman tabica diinakum qul ina alhudaa huda allahi an yuutaa axadu midla maa uutiitum walaa tu'minuu ha u rumayninina iyagii baa weli warka wato oo qeyb yahuudi qeyb yacni kuwan hadda sidaa yidhi ayaa warkoodii socdaa walaa tu'minuu ha u rumayninina ilaa liman axad maahane tabica raacay diinakum diinkiina axad raacay maahan cid kale ha u rumayninina qul waxaa tiraahdaa waa jumla muqxamatan marka qul waxaa tiraa ina alhudaa hanuunku hudallaahi ilaahay hanuunkiisa waayo warkoodii baa marka lagu soo laabtay an yu'taa walaa tu'minuu ha u rumayninina an yu'taa in la yacnii in la siinaayo axadun axad in la siinayo ha u rumayninina oo ha rumayninina mithla maa kii oo kale in la siinaayo uutiitum idinka la idin siiyey qofna ha u rumayninina wixii idinka la idin siiyey oo kale in la siinaayo qof ow amase yuxaajuukum ha u rumayninina ow yuxaajuukum an yuxaajuukum yacnii inay idinla doodaan axadka kuwa yacnii inay idinka dood badinayaan ha u rumayninina cinda rabbikum rabbigiina agtiisa inay idinkaga dood badinayaanna ha u rumayninina aayaddan marka qurdubi wuxuu leh ashkalu aayatin waaye fii hadihi suura laakiin laba tafsiir unbaa ku jirto ama saddex ba hal yaa la dhihi karaa tafsiir waxaa weeyaan waxaa laysku xiraa qul ina alhudaa hudallaahi iyada waa jumla oo markaa yacni jumla muctarida camalaa loola dhaqmaa jumla muqxama waa macnuhuna marka waxay tahay walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum walaa tu'minuu an yutaa axadun midla maa uutiitum walaa tu'minuu an yuxaajuukum an yuxaajakum axadun cinda rabbikum saddexdaas shay ha rumaysanina qof ha u rumayninina aan diinkiina ku jirin qof aan yahuudi ahayn waxa ka dhegaysanina ha u rumayninina kow qof in la siinaayo wixii idinka la idin siiyey oo kale ha yeelina yani waxay ka wadaan nabiy llaahi moxamed waxyibuu waxyiba waa la ii waxyoodaabuu dhahaa soo maaha ha u rumayninina saasay ka wadaan qof yacnii wixii idinka la idin siiyo cilmi ah in ilaahay ou qof siinaayo marnaba ha rumaysanina walaa tu'minuu ha rumayninina an yuxaajuukum cinda rabbikum axad inuu idinka dood badinaayo rabbigiin agtiisana ha yeelinina idinka unbaa mar walba gar leh tafsiir marka sidaas ayuu yahay ow yuxaajuukum waawdaani waxaa loo celinaa axadunta an yu'taa axadun lianna axadun fi ljaxdi waxay keenaysaa shumuul iyo cumuum ereyga axad haddii nafyi la geliyo cumuumaa ku jiro cumuum hadduu ku jirana jamaca meesha imaanaya laakiin bikhilaafi haddii jumlo aan manfiye ahayn aan la jumla muhbata haddii axad la geliyo muxuu noqonaa macnihiisu bimacnaa waaxid markaas marka ow yuxaajuukum damiirkan waawga xaggee loo celinaa axadunaa loo celinaa axadunta u noqonaa axadun ayaa waxay wadataa macno caam ah ayb tafsiir sidaas waaye tafsiirka kalena an yu'taa in laga dhiga mafcuulu liajlihi macnuhuna marka sidaanuu noqonayaa walaa tu'minuu ha u rumayninina ilaa liman axad ma ahane tabica raacay diinakum diinkiina qul waxaa tiraa ina alhudaa hanuunku hudallaahi ilaahi hanuunkiisa waaye maxaydnan ugu rumayneynin sababta qof idinka diinkiina raacsan ma ahane wax kale aydnan ugu rumayneynin maxay tahayna an yu'taa lianlaa yu'taa si aan loo siinin inaan la siinin axadun axad inaan la siinin mil aan yacni axad inaan la siineynin mila darteed mila maa kii oo kale uutiitum idinka la idin siiyey yacnii qofna inaan la siinaynin waxaa idinka la idin siiyey oo kale darteed cidna ha u rumayninina marka marka meeshaa marka la yidhaha an yutaa axadun an yutaadaas marka waa fii maxalli nasbin mafcuulun liajlihi sidaanoo kale sidaanoo kale markay tahayna nafyi baa lasoo qadaraayo an yu'taa lianlaa yu'taa laamkuna tacliilkuu ka tarjumaa laa naafiyana meeshaasi ku jirta yubayinu llaahu lakum an tadiluu iyo kale yubayinu llaahu lakum alla waa idiin caddaynaa an tadiluu lianlaa tadiluu soo maa tii oo kale marka macnuhu saas markaa an yu'taa a axadun marka walaa tu'minuu ha u rumayninina ilaa liman axad maahane tabica diinakum diinkiina raacay qul waxaa tiraa ina alhudaa hanuunku hudallaahi waayee warkaas marka jumla muqxama waay warkii hore u laabo walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum sababtu maxay tahay qofkii idinka un diinkiina raacay keliya aada ugu rumaynaysaan an yu'taa lianlaa yu'taa yacnii inaan la siinaynin axadun axad mila maa kii oo kale inaan la siinaynin uutiitum adinka la idin siiyey mar haddii waxay adinka la idin siiyo kale qofna aan la siinaynin ha dhegaysanina idinkaa wax walba ahe ow yuxaajuukum lianlaa yuxaajuukum inaynan idinka xujo badinaynin cinda rabbikum rabbigiin agtiisa inaynan idinkaga xujo badinaynin axadna ounan idinkaga xujo badinaynin taa darteed cidna ha u rumayninina waxay sheegaysa marka ilaa inta idinka idinku diin ama ahna kaasna waata waa macno labaad macnaha saddexaadna in la yidhaha khitaabkan waa khitaab cusub warkii hore waa ka go-an yahay mu'miniintaana lala hadlaaba marka walaa tu'minuu ha u rumayninina oo ha rumay ha rumaysanina ilaa liman tabica diinakum qofkii idinka diinkiina raacayo islaamnimada haysta maahane cid kale ha u rumaynina yahuuddan iyo nasaaradan warkooda ha maqlinina sidaa in loo macneeyana marka waa dhacda laakiin labada tafsiiro hore loo badan yahay labadaasaana isaga gaabsanayna qul waxaad tidhaahdaa ina alfadla fadligu biyadillaahi ilaahay gacantiisuu ahaaday yu-tii waa siinayaa allehii fadligiibuu siinayaa man xad yashaau ou doonayo wallaahu alleh waasicun mid fadligiisu waasic yahay waa caliimun ogaal badan yakhtasu ilaahay wuu ku gaariyeelayaa biraxmatihi naxariistiisa man ayuu ku gaariyeelayaa yashaau ee yashaauhu ou doonayo wallaahu alla dulfadli fadli ku u saaxiibo alcadiimi fadliga oo alcadiimi weynin badan naxariista ilaahay ciduu doonuu siinaya cilmiga iyo xigmadda iyo nubuwada ilaahay baa ciduu doona siinaya xaasidnimadan wax ay idinka yacni qofkii ilaahay wax siiyeyna xaasidnimo ka qaadi mayso kii aan la siinina hadda maba haystaba wa min ahli lkitaabi man intaamanhu biqinaarin biqintaarin yu-addihi ilayk halkanna marka ahlukitaabkii dabeecad kaleo ay leeyihiina laga warramaya alla wuxuu leeyahay wamin ahli lkitaabi ahlu kitaabka man ayaa ka mida duul in ta'manhu haddii aada ku aamintid oo aada kula mucaamalootid biqintaarin maal fara badan haddaad kula mucaamalooto yu-addi gudanayo hi maalkaa faraha badan gudanayo ilayka adiga xaggaaga usoo gudanayo ayaa ka mida wa minhum iyagii man ayaa ka mida in ta'manhu haddaad ku aamintid oo aada kula mucaamalootid bidiinaarin hal diinaar laa yu-addihi aan gudanaynin diinaarkaas ilayka xaggaaga aan usoo gudanaynin oon kuu siinaynin marnaba ilaa maa dumta ilaa muddata dawaamika in allaale inta aad tahay qaa'iman ku taagan intaad tahay calayhi isaga korkiisa ku dul taagan inaad tahay maaha oo waxaygii isay inaad leedahay dul taagan tahay maaha ayb daalika kaagaas oo in laga tago xuquuqda gudashadeeda in laga tago xaasilun mid xasilaya way oo minhum iyaga xaggo ama kaa-inun mid ahaanaya way biannahum bisababi annahum qaaluu waxay yidhaahdeen laysa calaynaa dusheenna ma ahaanin annaga fi lummiyiina carabta shanigooda ama carabta dhexdooda sabiilun wax dhiba wax jid ah oo nalagu ciqaabo carabtii dhexdooda ma ahaanin oo maalkooda haddaan iska qaadano on iska dhacno wax nalagu ciqaabayo ma jirta iyo ceeb midna nooguma ahaanin wayaquuluuna waxay dhahayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba been ayay ka odhanayaan alla korkiisa ayay ku been abuuranayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og inay been sheegayaan laba sinfi baa loo kala qaaday sinfina maal badan haddii lagu aamino waa gudanayaan sinfigaa marka waxaa lagu tilmaamaa mufasiriinta badana cabdullaahi ibnu salaam oo kale ay dhahaan laakiin meeshaan ma keenayso kuwan la leeyahay maal badan haddii loo dhiibo waa ammaanay leeyihiinoo waa gudanayaan macnaheedu maahan dad fiican oo muslimiin ahoo khayr badan oo cuduul ahoo cadaalad ku sifaysan waayo macnaheeda in la leeyahay ma aha ayagoo yahuud ahaa ninna ammaano leeyahay ninna uusan ammaano lahayn ayagoo kirishtaan ahaa ninna ammaano leeyahay midna ammaano uusan lahayn waa sidaas qurdubina sida uu leeyahay waay ahbara tacaala ana fii ahli lkitaabi yani waxaan ujeedaa yani qurdubi wuxuu leeyahay aayadda macnaheedu ma ahan kuwa ammaanada leh warkooda waa la rumaysan karaa cuduul waayo akhyaar waayo in la leeyahay ma aha waayo ammaano in la guto iyo in marka qofku uu cadli ku sifaysnaado farqigaa udhexeeya waxaa dhici karta qofka xagga maalka inuu ka dhowrsan yahay laakiin xagga hadalka been sheega iyo inuusan ka dhowrsanayn marka inuu mar walba ninkii ammaano lahoo maalka guto inuu markhaati gala macnaheedu qasab maaha halkaasu ka meeshaa saasu ka muujiye oo wuxuu yidhi ana adaa ana adaa alamaanati faqad laa yakunu bidalika cadlan intaa keliya cadli ku noqon maayo qofka wa min ahli lkitaabi ahlu kitaabkii man ayaa ka mida in tamanhu in ta'man haddaad aaminto hu isagaa ku aaminto biqindaarin maal fara badan asalka marka man in ta'manhu calaa qindaarin in la dhahey calaa lagu gudbiye calaa in lagu gudbiyaa asal yacni asal ahayd hadda calaa laguma gudbinin ba-a lagu gudbiyey in la yihaha xuruufuljari yanuubu bacduhu bacdan oo biqindaarin ay calaa qindaarina isaga macnayso ammaanaysigiina aada ku waddo waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan tadmiin inuu meesha ku jiro oo ta'manhu ayaa waxaa la dimni siiyey tucaamilhu man in ta'manhu man in tucaamilhu waxaa ka mid a haddaad kuwa haddaad kula mucaamalooto biqindaarin marka ba waa ku gudbiyey saas maal fara badan haddaad kula mucaamalooto yu-addihi xarafkan marka inta badan quraa'da waxay akhriyeen yu-addihi abuu cumar laakiin muxuu akhriyey man in ta'manhu biqinteerin yu-addih ilayka yu-addih ilayka ha-di ayuu reebay qaar baa marka waxay yidhahdeen ha-dan ha-u damiir waay ha-u damiir marka see iyada uga muuqanee icraab calaamatu calaamad icraab say uga muuqanayn yani waxay yidhaahdeen calaamad icraab yani yu-addi waxay joogtaa yani waa ficil majzuuma waay oo jawaabu shardi waa yu-addi xara marka xarf xadfu xarfilcilla ayaana calaamad u ah haddii marka laakiin la yidhaha yu-addi waxaa ka dhalanaysay dhaheen marka xarafki yacni xarafkii damiirka ahaa in isaga la sukuuniyo oo la reebo waxay u ekaanaysaa marka kaanamaa marka ficilkii jasmihiisii in la kor saaraayo damiir damiirna mudmaraadkana lamaba icraababa sidooda mabniyaa waa iska yacni xukunkooda binow ahaan jiray qaaraa marka abuu cumar arrintaa waxay yidhaahdeen qalad ugu xukumay qiraa'adan marka yu-addih ilayka laakiin akharu ahlilcilmi waxay dhaheen qiraa'a mutawaatira oo si tawaatura usoo aroortay maadaama ay tahay oo yacnii ummad ay akhrisay oo ummad ku dul akhriso ummad ku dul akhrisay qiraa'adu waa saxan tahay waana wej carabi ah oo saxiixay dheh mana ahan in xarakada yacni macnaheeduna ma ahan in damiir la kor saaray hadda jyacnii sukuunkaani inuu jasmihii ficilka uu yahayna ma aha yu-addihi ilayka kuu gudanayo adiga shaygaas yu-addi yacni gudanaayo qindaarkii ilayka adiga kuu gudanayo wa minhum iyagii man ayaa ka mida in ta'manhu in ta'man haddaad aamintid hu isaga aada kula mucaamalootid bidiinaarin wax yar waay diinaar haddaad kula mucaamalootid laa yu-addihi aan gudanaynin ilayka adiga xaggaaga aan diinaarkii marnaba aan usoo gudanayninoo maalka kaa marsanayo ilaa maa dumta maadumta maada ku jirto waxaa bannaan in laga dhigo masderiya darfiya marka hadday masderiya darfiya ay noqoto qaa'iman maxay noqonaysaa khabarkii maadaamada ilaa maadumta ilaa muddata dawaamika qaa'iman calayhi waxaa kaloo bannaan in maada laga dhiga masderiye keliya oo darfiyada laga daayo oo markaa uu noqdo marka istihnuhuna marka istihnaa'ul axwaal oo noqdo tarkiibku markaas wuxuu noqonayaa laa yu-addihi aan kuu gudanaynin ilayka adiga xaggaaga aan kugu gudanaynin diinaarka ilaa maa dumta ilaa xaala dawaamika xaaladda aada joogtaynaysa maahani ood yacni daa'im ku tahay xaaladdaas ma ahani qaa'iman xaal aad tahay kii taagan caleyhi korkiisa dul taagan xaal aad tahay maahani ilaa xaala dawaamika qaa'iman calayhi marka istihnuu marka waa axwaal meesha laga fahmaya laga soo istihnoona marka ilaa maa dumta ilaa xaala dawa yacni dawaamika qaa'iman marka waxay noqonaysaa xaalo calayhina iyadaa lagu tacalujana daalika kaagaas oo ammaanadii in laga tago kaa-inun mid ahaa ahaaday way biana oo dhexdooda u ahaaday biannahum bisababi annahum iyaga qaaluu waxay yidhaahdeen laysa calaynaa korkeenna ma ahaanin fil ummiyiina carab dhexdeeda sabiilun wax jid ah jidna lagu ciqaabo yacnii carab dhexdeeda maba noogaga sugnaanin oo waa maxay marka liannahum calaa gayri alxaqi wa annahum mushrikuuna carab waa mushrikiin xaq kuma taagna kuwana waaba mushrikiino waaba waa gaalo kuwaan kaloo muslimiintaoo nebiyullaahi maxamed raacsanna annagayba na khilaafsan yihiin marka maadaama ay annagana khilaafsan yihiin maalkooda waaba noo bannaan yahay si walboon ku cunno halkaasay la mareen marka khiyaanada inaan kula dhaqanno on khiyaano waa noo bannaan tahay sidaasay leeyihiin marka meeshaa marka muhiimadaa ku jirto waxay tahay marka ay sidaas leeyihiin kitaabkooda towreed ay si qaldan u akrinayaan waayo kitaabkooda towreed waxaa ku taal dadka ayaga ay isku diinta yihiin muwaasaad iyo xiriir wanaagsan iyo ludfi iyo naxariis inay kula dhaqmaan waxaa la yidhi dadka idinka idinku diinta ah u tura haddaad deyn ku yeelataan oo ay iska bixi karin u cafiya ribaha kula dhaqminina xoogaa marka waxaa la yidhi idinka kuwa idinku diinta ah u naxariista maadaama ay diin ahaan idinka aad diin ay idinka dhexayso tiiyay marka waxay u akriyeen ooy u fasireen dadka kale dhaca in la yidhi marka dadka kale booba khayaana ka tuugeysta iska dhaca in la yidhi bay u fasireen waana tafsiir qaldan weyn ibnu cashuur saasuu leeyahay wuxuuna keenay nusuus yacni kitaabkooda ku taallow keenay cahdilqadiimka ku taallo oo ayuu keenay marka meeshii la yidhi muwaasaad war isxiriiriyaa lagu ogaay maahana dad kale dhaca ma laga fahmayo saas haddii hadda lagu yidhaha war muslimo muslimka kale u tur macnaheeda dadka kale dhac ma aha iyaga saasay u fasirteen waxaa kaloo ay tilmaameen mufasiriinta qaar ibnu cashuurba dad muslimiina sidaas laga helay ayagan ayuu yiri waxaa jira dad muslimiin oo ayagana dhaqankan oo kale yeeshay oo waxay ku leeyihiin qofka gaalka ah si walboon wax uga qaado karo si walboon uxadi karo ayaan uxadaya waana ay bannaan tahay iyaga laftooda marka laysa calaynaa fi lummiyiina sabiilay noqonayaan maya tuugnimada iyo khiyaanada haddii adigiiba lagu qabto xataa aada baqayso foolxumo inaad marka yacni aada ku dhex jirto haddana diin aada ku wadato magaceeda ma fiicno marka qofkii waa baxayaa markaas meelaha subermarketyadaas gaaladu leedahay oo kale u tagaa waa iska waa xadaan haddii la qabto marka waa ceeb iyo xarig iyo foolxumo iyo maxkamad gaala inuu hor tago iyo dhib ayuu gelay haddana maca daalika marka la yidhaha dadaa u banaynayo dhahayo waxaan dhib male kuwaan awalba yacni gaaladan xarbiyiinay ahaayeene iska xadoo saa rabta yeel yaa loogu fadwoonaya isagiina meesha de xarbi kuma joogo sharaf kuma yacni sharaf iyo awooddiisa iyo muquunin ou muquuniyo kuma joogo marka inuu intuu edab iska yeesho ounan waxba xadin oo islaamka ounan ceeb usoo jiidin meeshuu ku dadaali lahaayo marka isagoo xagga xagga iska fiirinayo dalaq gacanta wax siisanayaayo wax soo xadaa markii la qabtana hadhow indhihii unbuu taagtaagayaa muslim la dullaysanayaad arkaysaa adigiina waa markaa wax ku dhibaayo taas marka haddii laysa calaynaa fi lummiyiina sabiiluntii ayagu ay dhahayeen oo kala wayaquuluuna waxay dhahayaan waxyaabo fara badan marka firaqan ama dawaa'iftan inxiraafku ku dhacay ay sameeyaanaa jirto aada u fara badano naag iyada lafteedaba iska rab suuqa isaga jirtoo kaleo iska ayuu suuqa la gelaa markaasuu wuxuu leeyahay aniga waxaan ku haystaa inay tahay milkulyamiin milkulyamiin milkulyamiin maa saas ah waa nin iska tumanayay naag iska tumanaysa waayeen hagee milkulyamiinku oo joogaan waxyaabahaas marka diinta islaamka in saas loo akriyo iyada lafteeda marka waa wax u eg acmaashii yahuud oo kale wayaquuluuna waxay dhahayaan cala llaahi alla korkiisa alkadiba been ayay ka odranayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og bay ilaahay been ka sheegayaan meeshan marka qurdubi wuxuu leeyahay ahbara tacaala alla wuxuu ka waramay ana fii ahli lkitaabi ahlu kitaabka alkhaaina walamiina ahlu kitaabkii khaa-in iyo aamin in laga helayo waalmu'minuuna mu'miniintuna laa yumayizuuna dalika kee khaa-in ah kee aan khaa-in ahayn ma kala sooci karaan fayanbagii waxaa u habboon ijtinaabu jamiicihim kulligood inay ka dheeraadaan mar haddaadan kala garanaynin kee aamina keen aamin ahayn kulligood inaad ka dheeraato wakhusa ahlulkitaabi bidikri gaar baa loo sheegay wain kaana almu'minuuna kadalika ahlu kitaabkaa gaar loo sheegay inkastoo mu'miniintuba ay saas yihiin oo dadkan mu'miniintaba sow lagama helayo nin wax ku wax khiyaanayo iyo midaan wax khiyaanaynin sow lagama helo muslimiintaba haa ahlu kitaab maxaa gaar loogu sheegay wuxuu yidhi liأna alkhiyaanata minhum akhar khiyaanada iyaga xaggooday ku badan tahay fakharaja alkalaamu cala alghaalibi hadalku marka wuxuu kusoo baxay cala alghaalib iyaga weliba xataa waxaa la dhihi karaa ammaanadooda iyo akhlaaqiyaadkoodu nin nin baa wuxuu yidhi akhlaaqiyaadkooda iyo ammaanadoodu waa akhlaaqiyaad iyo ammaano tijaaro wey waa akhlaaq oo tijaaro iyo ganacsi ah marka ganacsigiisu inuu ku ciyaaro ma rabo shaqadiisu inuu waayo ma rabo saas darteed been makuu sheegaayo wuxuu u dhaqmayaa marka yacnii dhacdhaca waa iska ilaalinayaa si shaqadiisu daa'im ugu socoto ee laakiin ma ahan akhlaaqiyaad ka imaaday qalbi ka imaaday ma ahan waa inaan lagu sirmin arrintaas iyadan mar allaala marka uu arko qaanuun aan asaga ilaalinaynin ama kontarooleynin markau arko dad dadka ugu xun ayay noqonayaan leanna iimaankii ku bixi lahaa ee alla kacabsi meeshii ma yaalin iyo aakhiro keliya shaqadaan hawaynin supervisorkaa kuu jeedo shaqadan waa dallici lahayd haddaad waxaan gasho armaad xoogaa dallici weysaa lacag weysaa waxaasay u badan tahay marka akhlaaqiyaad oo waxaa weeyaan tijaariya ah ma ahan mid qalbi ka timid iyo iimaan ku timid laakiin nasiib darro waxaa muslimiinta maanta xaggay joogaan iimaaniyaadkiina dacfi baa galay tii kale oo iyadii ay warshaqadaada ilaashana ma leh weliba dadkeenaan soomaalida shaqadiina ma ilaashanayo wuxuu ku leeyahay ilaaha irsaaqada bixiyaane maxaa iga galeen ninkan hadduu iburiyo nasiibkiisna waxaasoo kale marka caqlina ma ahan diinna ma ahan yacnii diinkii oo istidlaalkiisa aad ku dheelaysid risqiga ilaah baa bixiya laakiin shaqada sidii aad kula heshiisay qofka ugu shaqeeyo ha khiyaanin khiyaanaha kula dhaqmi ayb balaa man awfaa bicahdihi wataqaa faina allaha yuxibu lmuttaqiin balaa arrinku sidaa ay leeyihiin inuu yahay iska daaye oo warkaa ay leeyihiin laysa calaynaa fi lumiyiina sabiilun balaa calayhim balaa sida ay dhahayaan yacni arrinku ma ahee calayhim iyaga dushooda fi lummiyiina ummiyiinta dhexdeeda sabiilun jid oo lagu ciqaabayo haddii ay khiyaano kula dhaqmaan baa ku sugane oo dushooda ahe man walaakin lagu noqoye man axadkii awfaa oofiyo marka balaa calayhim fi lummiyiina sabiil walaakin lagu noqoye man axadkii awfaa oofiyo bicahdihi ballankiisa qofkii oofiyo oo ka soo baxo wataqaa alla ka cabsaday oo alla ka cabsado faina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina buu alla jecel yahay kuwa ilaahay ka cabsaday oo dhowrsada marka balaadan warkoodii hore siday iyagu ku sheegeen maahane sidaa cagsigeeda waayee walaakin man awfaa qofkii oofiyo awfaa waa luqatu xijaaz wafaana waa mukhafafa haddii laga dhigana waa luqatu najdin wafaa haddii laga bixiyo facalana waa luqa oo carabiya iyadana awfaadaas marka waa luqa taasuu qur-aanka ku yimi balaa man awfaa qofkii oofiyo bicahdihi damiirka xagguu u laabanayaa marka bicahdihi adamiiru caa-idun ilaa man walaakin lagu noqoye man qofkii awfaa oofiyo bicahdihi mankaa ballankiisa isaga ballantiisa oofiyo waxaa kaloo layidhi bicahdihi wuxuu u laabanayaa allah bicahdillaahi alla ballantiisa qofkii oofiyo wataqaa cabsado faina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsanayaan bicahdillaahi ilaahay ballankiisa ku gadanayo ballantii allay iska bixinayaan iyo wa aymaanihim dhaarahooda ku iibsanaya hamanan haman lacag hamanka oo qaliilan aada u yar ulaa-ika kuwaadaas laa khalaaqa nasiib lahum iyaga uma sugnaanin fi laakhirati aakhirada dhexdeeda uguma sugnaanin walaa yukalimuhum ullahu alla la hadli maayo bimaa yasuruhum wax farxad geliyo ilaahay kula hadli maayo walaa yanduru ma fiirinayo ilayhim iyaga xaggooda alla ma ma soo eegaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wax ilaahay macnaba u yeeli maayo walaa yusakiihim ma dahirayo dunuubta ka dahiri maayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo sababu nusuulka aayaddan waxaa la yidhaahdaa ee xadiid abi waa'il can cabdillaahi ibni mascuud ayaa wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiini sabrin dhaar wax xabisayso qofkii dhaarto yaqtadicu bihaa maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa ku goosanayo laqiya allaha yowma alqiyaamati wahiya calayhi adbaan wahuwa calayhi khadbaan laqiya allaha yowma alqiyaamati allow maalinta qiyaamaha la kulmaa wahuwa calayhi khadbaan isagoo u caraysan korkiisa faanzala allahu tasdiiqa dalika arrinkaa rumaynteedu alla soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahd illahi ilaa aakhiri ilaaya marka al-ashcahu bnu qays nin la dhihi jiray ayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi ibnu mascuud muxuu idiin sheegayaa maa yuxadidukum abu cabdiraxmaan markaasay dhaheen sidaa iyo sidaa markaasuu ashcah yidhi fiya unzilad anaa laygu soo dejiyey aayaddan kaanat lii bi'run ceel ayaan lahaa fii ardin dhulku fii ardi bni cammin lii in adeerkay dhul uu leeyahay buu ku yaalay anaana iska lahaa ceelka fa ataytu rasuula allahi sal l slam nabigaan u imid faxadadtuhu waan u sheegay faqaala wuxuu yidhi haati bayinataka aw yamiinahu markhaatidaada la imaaw ama dhaartiisaad qaadanaysaa yacnii labadoodii baa marka waxay isku haystaan ceelkan markaa nebigu wuxuu leey adiga maadaama aad wax sheeganaysa la imaaw markhaati ama waxaad yeeshaa markhaati la imaaw ama ama dhaartiisa ku qanac qultu waxaan idhi idan yaxlifu calayha yaa rasuula allah rasuul allah waa dhaarana maalkaygiina waa qaadana dhaar beenuu ku qaadanaya bacdi riwaayaat marka waxay ley ninka inuu yahuudi ahaa ninkan waa yahuudi rasuul allahu maalkeygu qaadanaa waa dhaaranaya dhaar uma kabanaayo waana waana la tegaa maalkeyga ayadaanaa timid marka xadiidkan u marka nabiga sal l slam uu sheegay marka aayadaha marka aayaddan macnahaasay kusoo degtay ayb marka dhaar un inuu leeyahay oo saa lagu kala baxay hadduu markhaati keenana waa ka haddii uu keeni waayana dhaar un baa looga baxay ayaa lagu kala baxay bacdi riwaayaad baa waxay leeyihiin ninka muslim buu ahaa fujuuri waxbuu ninkan ku tuhmaayey markii uu damcay inuu dhaarto ayay aayaddan soo degtay dhaartii marka waa ka joogsaday ninkaasaana xaqa iskale buu yidhi waana iska siiyey ayb macaanidaasay marka ku saabsan tahay waxaa laga qaadanaa aayadda ana xukma alxaakimi wa qadaa'ahu laa laa yuxilu xaraama in calima almaxkuumu lahu lxurmata xaakimka waxa uu kuu xukumo iyo qadaha uu qaaliga xukumo shay adiga xaaraan kaa ama kuu xalaaleynayo haddaad og tahay inuu xaaraan kaa yahay shaygaas dhaar been haddaad dhaarato maalkaas xaaraan unbuu kaa yahay mar walba suuratu lbaqarana arrintaasoo kale waa ugaga soo hadalnay ayb walaa yanduru ma eegaayo alla ilayhim iyaga xaggooda ma eegaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim ma dahiraayo oo dunuubto ka dahiri maayo dunuubtooda walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinaya hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi